in ka badan shan toban sanaale oo uu xirnaa xuduudka u dhexeeya dalka suuriya iyo dhulka filistiin ee ku hoos jira gumaysiga kayaanka sahyuuniga ah tan iyo dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii maalintii shalay oo jimco ahayd ayay markii ugu horreysay tan iyo waagaasi tobannaan hogaamiye diimeed ah oo u nasab sheegta kooxda duruusta ee suuriya waxa ay galeen dhulka uu ka arrimiyo maamulka yahuudda socdaalka odayaashan duruusta ah ayaa daarnaa in ay ka qayb galaan maalin ciideed ay iyagu samaysteen oo xafladiisa lagu qabanayay gudaha maamulka yahuudda tobaneeyadan qof ayaana waxaa lagu soo qaaday gawaadhida loo yaqaana baska iyadoona ay kor ka ilaalinayeen diyaaradaha kuwa qumaatiga u kaca ah oo uu leeyahay maamulka yahuudda hogaamiyaha ruuxiga ah ee kooxda duruusta ah oo uu fadhigiisu yahay mandiqada aljawlaan ee ku hoos jirta gumaysiga yahuudda ayaa nimankan horkacaya kooxda ee dalka suuriya iskugu yeedhay balse howl fududeynta iyo keenistoodaba waxaa dardargelinayay maamulka yahuudda iyadoo ay booqashadan la kulantay dhaliilo badan ayna dhaleeceeyeen xubno u nasab sheegta duruusta oo ku sugan suuriya haddana waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo uu kayaanka sahyuuniga ah wado iskudayo uu ku doonayo in uu ku xamaasho kooxda duruusta ah ee suuriya uuna geliyo dagaal maslaxaddiisa ka shaqaynayo kaasi oo lagu qalqalgelinayo xukuumadda cusub ee ka curatay suuriya maamulka yahuudda ayaa isaga oo ka duulayo hadafkiisan dhanka kalena maanka ku haya yoolkiisan waxa uu ahmiyad dheeri ah u muujinayaa kooxda duruusta ah ee suuriya waxa uuna isku dayayaa maamulka yahuudda in uu iibsado walaha iyo raacsanaanta kooxdan warbixin ay dhowaan baahisay saxiifadda ameerikaanka ah ee wall street journal oo lagu soo qaaday damacan uu maamulka yahuudda ka leeyahay duruusta suuriya iyo danta uu ka dhex arko ayaa lagu sheegay in kayaanka sahyuuniga ah uu ku dadaalayo sidii uu kooxda duruusta ah ee suuriya ugu qancin lahaa in ay ka hor imaadaan oo ay ka biyadiidaan xukuumadda cusub ee ka shaqa bilowday magaalada dimishik caasimadda dalka suuriya maamulka yahuudda waxa uu diyaar u yahay in lacag gaarayso hal bilyan oo doolarka maraykanka ah uu ku bixiyo sidii ay u fallaagoobi lahayd kooxda duruusta ah iyo sidii ay oga hor imaan lahayd buxdada iyo midaysnaanta suuriya kayaanka gumaysiga ayaana kooxda ku tashkiilinaya in ay ku dhawaaqaan gooni ugoosad iyo maamul cusub ayay sidoo kale leedahay warbixinta wall street journal sida muuqanayso suuriya ayaa wajahaysa min koonfurteeda ilaa waqooyigeeda barigeeda ilaa galbeedkeeda xiisado iyo tawaturaad aan la dhayaalsan karin lana iska indhatiri karin mabaadi' kala duwan iyo kooxo kala jaad ah ayuuna kulmiyaa dalkan ka tirsan dhulweynaha shaam kooxda duruustana waxa ay ka mid tahay kooxaha ku dhaqan dalka suuriya marka la milicsado soo ifbixii kooxdan aynu ka hadlayno mandiqad buuraley ah oo yar oo ku taalla dhulweynaha shaam oo suuriya kaga beegan galbeedka lubnaanna koonfurta dhulka falastiinna waqooyiga ayaa waxaa ku nool ku dhowaad hal milyan oo qof oo duruus ah kuwaasi oo iskugu yeero magaca almuwaxidiin kooxdan diineed iyo bulsho ee aanan xogta badan laga haynin qaar ka mid ah xubnaheedana aysan xitaa garanaynin mabaadi'deeda ayaa waxa ay matalaysaa aqaliyo aad u yar balse leh ahmiyad siyaasadeed oo aad u ballaaran maadaama ay ka qayb qaadatay samaysanka iyo haykaleynta inta ugu badan maamulada xilligan ka jira dhulweynaha shaam duruusiyadda ayaa ah mabda' qarsoon oo ay dahsooni ku gadaaman tahay wadaadada kooxdan ayaana tafaasiil ka bixin waxa ay aaminsan yihiin balse masaadiirta taariikheed ayaa kooxdan ku shaabadeynaya in ay tahay mid ka soo faracantay kooxdii ismaaciiliyiinta ee ka talin jirtay dalka masar intii u dhexaysay dabayaaqadii qarnigii tobnaad iyo horaantii qarnigii kow iyo tobnaad ee miilaadiyada sidoo kalena loo yaqaanay faadimiyiinta ee shiicada ah aasaasidda kooxda duruusta ah waxa ay culimmada taariikhda sheegayaan in uu lahaa ninka lagu magacaabo moxamed bin ismaaciil addurusi oo u soo barakacay dhulka shaam kooxdan ayaana ku caanbaxday magaciisa walow qayb badan oo iyaga ka mid ah ay diidaan in loogu yeero magaca duruusta xilligan kooxda duruusta waxa ay ku nool yihiin xayndaabka xuduudeed ee saddexda waddan ee ka wada tirsan dhulka shaam ee suuriya lubnaan iyo falastiin oo ku hoos jirta gumaysiga maamulka yahuudda tiradan dadka u nasab sheegta kooxda ayaa waxaa la gaarsiiyaa hal milyan oo ku nool xayndaabka xuduudeed ee assuweyda iyo nus milyan ku nool qaaradaha ameerika yurub iyo afrika marka la eego xaaladda siyaasadeed ee ay marayso mandiqadda assuweyda ee ay ku nool yihiin kooxda duruusta ahi waxa ay martigelisay khilaaf ka dhex qarxay kooxda dhexdeeda kadib markii uu dhacay nidaamkii nusayriga ahaa ee uu hogaaminayay bashaar al asad oo talada ka dhaxlay aabihii xaafid al asad khilaafkan ayaana daaran waxa kooxda oga aadan isbeddelka ay martigelisay magaalada dimishik xubnaha kooxda ayaana isku dhex yaalla kuwa qaba midaysnaanta suuriya iyo in ay u hoggaansamaan xukuumadda cusub ee ka hana qaaday halka kuwa kalena ay qabaan in ay ku dhawaaqaan gooni ugoosad ayna dhistaan nidaam dowladeed oo ku salaysan mabaadi'dooda islamarkaana ka madax bannaan suuriya qodobkan waa midka uu gadaal ka riixayo kayaanka sahyuuniga ah dhankiisa maamulka yahuudda ayaa ku dadaalaya sidii uu u qabsan lahaa kooxda duruusta ee ku sugan dalka suuriya isaga oo doonaya in uu ka dhigta teed ka xiga muslimiinta sunniyiinta ah ee ku dhaqan dalka suuriya madaxda maamulka yahuudda ayaana isku dayaya in ay saameyn toos ah ku yeeshaan go'aanada lagu xadidayo mustaqbalka kooxdan si aynu qodobkan aad ugu soo bandhigno toddobaadkii hore ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda benyamin netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca ee israa'iil kantis ayaa wada sheegay in ay diyaar u yihiin difaaca kooxda duruusta ah iyo deegaanadooda isla toddobaadkii hore wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka yahuudda ayaa sheegtay in ay kaalmo gaarsiisay xubnaha duruusta ah ee ku sugan gudaha suuriya sida muuqanayso kayaanka gumaystaha ah ayaa doonaya in uu kooxda duruusta ah la samaysto xiriir xooggan islamarkaana adag oo cidda hoggaanka u haysa uu isagu yahay si uu xiriirkaasi ugu adeegsado mid uu kaga hortaga xasilooni ka hirgasha suuriya iyo in muslimiinta sunniyiinta ah ee reer suuriya ayse dareeyaan xuduud beenaadka uu la wadaago dalkan